بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسigeennii afartan iyo sideedaad oo nooga bilaabanaya suuratu najmi aayadda ugu horeydaa suuratu najmi waa suura makiya waa qur-aankii soo degay hijrada ka hor uu yidhi cabdullaahi bni mascuud suuraddii ugu horeyday oo soo degta oo ay ku jirto sujuudu tilaawa suuratu najmi ayay ahayd nabigu waa sujuuday sala allahu calayhi wasalam wax alla wixii ka dambeeyeyn oo dadkii gadaalkiisa ahaayo arkaya nebigu inuu sujuudayna waa sujuudeen ilaa rajula ninaa sujuudi diiday akhada kafan min turaabin fasajada calayh cantoobo ciidunta dhulka ka soo qaaday uu wejiga saaray mutakabir inuu ahaa ayaa ka muuqata mutakabir isla weyn inuu ahaa ayaa ka muuqata wuxuu yidhi cabdulaahi fara'aytuhu bacda daalika qutila kaafira kadib ninkaas waxaan arkay isagoo gaal ahoo la dilay isagoo gaal ah oo gaalnimo lagu dilayaan arkay ninkii mutakabirka ahaa ee waxa weeyaan dhulka u laalaadi diiday madaxiisa ninkaasuna wuxuu ahaa umayata ibnu khalaf saxiixulbukhaarigay ku sugan tahay riwaayad kale jirto dhahayda cutbatu ibnu rabiixa ayuu ahaa laakiin sida uu yidhi xaafidku qowlka muctamadkaa waa inuu ahaa umayata ibnu khalaf xadiidkana saxiixulbukhaariga ayuu ku sugan yahay muslimka laftirkiisa waa ku sugan yahay abu daawuud nasaa-i iyo qayrkooda bismi illaahi araxmaani araxiim waa nejmi ururkan ku dhaartuu ilaah yidhi idaa hawaa marka uu hoobto maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiin ma lumin wamaa qawaa mana baadiyoobinoo ma habaabin wamaa yandiqu nabigu ma hadlo can ilhawaa rabitaan xaggeed kama hadlo in huwa maa huwa nabiga hadalkiisa ma ahan ilaa waxyun waxyun ma ahane waxyigaasoo yuuxaa la waxyoodo oo nabiga loo waxyoodo salawaat ullaahi wasalaamu calayh wanajmu imaamu shacbi wuxuu yidhi qayrkiisua sida xaafid ibnu kaiir uu sheegay alkhaaliq yuqsimu bimaa shaaa min khalqihi khaaliqa allaah ah wuxuu ku dhaartaa wax alla wuxuu doono khalqigiisa ka mid ah walmakhluuqu laa yenbaqii lahu an yuqsima ilaa bilkhaaliq laakiin makhluuqa uma habboona inay ku dhaartaan ilaa alla maahane khaaliqa asagu abuurtay koonkan waxaa xaq u leeyahay wax alla wuxuu doono inuu ku dhaarto waana ku dhaartaa ilaa isaga abuurtay waxa dhami laakiin makhluuqa uma habboona alle cid aan ahayn inay ku dhaartaan cidda lagu dhaarana waa weynayn weynayntana alla mudan saas darteeda qof kasta waa inuu ogaado inay xaaraan ka tahay inuu ku dhaarto cidaan alla ahayn aabbahay allah iga qaado iyo intaan dhalay alla waana arag iyo waxaasu waxa weeyaan waa shirkiyaad kulligood lama ogola markaad dhaaranayso allah rabbulcaalamiin ku dhaaro bis almakhluuq laa ynbaqi lahu an yuqsima ilaa bilkhaaliq cid aan cid aan khaaliq ahayn kuma dhaaro karo waxa weyan makhluuq amaa allah wax alla wuxuu doono ku dhaarta wuxuu doono waa tafsiirkaba suuradda taas ayuu ku bilaabay xaafid ibnu kaiir waa nejmi ururkan ku dhaartay nejmiga maxaa loola jeedaa aqwaal badan ayaa ku sugan mufasiriinta qowl wuxuu leeyahay nejmiga waxaa loola jeedaa xidigaha ururka la yidhaha ama lixaha la yidhaha ama laxaha la yidhahda lix xidigoo yaryaroo cirka isku meel kaga taalla oo yar yar ah qaar dadka soomaaliya qaar urur ay yidhaahdeen ururta qaar waxay yidhahdaan lixaha qaar laxaha qaar dawax laakiin waa lix xidigoo yaryaroo isku meel ku taalla oo yar yar ah oo dadka indhaha yaroo aysanba arki karinba wey xidigahaas waa qowl qowlkaas mujaahid ayaa laga wariyey waana cabdullahi ibn cabaasna waa laga wariyey sufyaanu thawriyaa laga wariyey waana qowlka uu doortay ibnu jariir dabari in loola jeedo waxa weeyaan dhaarta ilaahay uu dhaartay oo ah wanajm sababtoo ah sida uu yidhi ibnu maxamed ibnu amiin ashinqiidi wuxuu yidhi marka la yidhahda najmi waa calamun bilhalaba waa magac ka qaalib noqday in loo isticmaalo furayada waa magac moogta waxaa jeeda magac u sinan cadad badan laakiin isticmaal ahaan cidu u gooni noqotay hadda haddii la yidhaahdo ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaasay ku dhicin laakiin wiilashii kale ee uu dhalay cabbaas ibnu cabdilmudalib ku dhici ma marka wax alla wixii uu dhalay cabbaas ibnu cabdilmudalib ibnu cabbaas way ku rumooyahay luqa ahaan haddana ma la yidhaahdo ma la yidhaahdo maxaa dhacay waxa weeyaan waa calamun bilhalaba waa calam ka qaalib noqday in loo isticmaalo cabdullaahi sidaasoo kaleeto wuxuu leeyahay maxamed ulamiin shinqiidi annajmi marka la yidhaahdo carabta waxay u isticmaashaa oo kaliya ururta marka taas waa qowl waana qowlka uu doortay ibnu jariir dabari qowlka labaad wuxuu leeyahay xidig zahro la yidhaahdo oo waxa weyn xidigaha ka mida weeye qowlka saddexaad wuxuu leeyahy waa xidigahoo dhan oo waxa weeyaan waa min iطlaaqi اlmufrad wa iraadat اljamci marar badan waxaa dhacda in lafdi mufrada la iطlaaqo laakiin macnaha loo jeeda uu jamc yahay casharkeena xalay waa ku jirta wayuwalluuna اduur adduur waxaan idhi dabayaalkay jeedinaya adduurna waa mufrad haddana bimacna aladbaaran ka macnayn taasoo kale uba ku miaali maxamed amin shinqiid waa min iطlaaqi اlmufrad wa iraadat اljamc taas saddexdaas qowl waa jiraan qowl afraadaa jira marka qowlkaas afraad wuxuu leeyahay najmiga waxaa loola jeedaa qadar qur-aanka ka midoo hal mara soo degay qur-aanka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku degayey saddex iyo labaatan sano marka intii hal mara soo degtaba najmiyaa la yihahdaa sida daynka marka la bixinaa qaybtii marb mar la baxshaba najmi loo yidhahdo oo diyada marka la bixinaa qaybtii mar la baxshaba loo yidhahdo najmi munajam aa la yidhahdaa shayga marka la qaybqaybiyo marka najmigan waxaa loola jeedaa waxa weeyaan qadarkii hal mara soo dego qur-aanka ka mida maxamedulamiinu shinqiidina qowlkaasuba doortay asagu oo wuxuu yidhi qowlka sawaabka ilaahaa garanaya laakiin aniga sawaabkii waxaan u arkaa in najmiga halkan alla ku dhaarana ay tahay qur-aanka kariimka waxaana arrintaas tusayuu yidhi laba arrimood tan koobaad hadda marka lagu dhaaranayo najmiga waxaa la isbaatinahoo darteed ilaahay u dhaartay waa nabiga runnimadiisa nabi moxamed sal allahu calayh wasalam inuu nabi run a yahay ee saadiq ah ee rasuul runa uu yaho xaq ah ayuu ilaahay isbaatina suuratulwaaqica aakhirkeeda markaan maraynay falaa uqsimu bimawaaqici nujuum ayaan ku soo marnay masaladan oo kale nujuumta waxaa loola jeedo intaana qowl oo kalea ku jireen in loola jeedo xidigaha meelaha ay dhacaan in loola jeedo xidiguhu meelaha ay degaan in loola jeedo qur-aanka qadar qadarka marmar soo dega waan ku soo marnay marka markaan suuraddaas maraynay waxa ilaahay u dhaartay waxay ahayd liisbaati اlqur'aan qur-aanka in la isbaatiyo la sugo oo qur-aanku inuu run yahay oo waxa weeyaan kalaamullaahi uu yahay la sugo waa tii rabاlcaalamiin markuu dhaartay yidhi falaa uqsimu bimawaaqic الnujuum wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim wixii loo dhaarto alla u dhaarto waxa wey inahu laqur'aanu kariim haddana suuraddan waxa loo dhaaranaa waxay tahay in la yidhahdo maa dalla saaxiibkum wamaa qawa waxa wey nabiga ma baadiyoobin mana habaabin marka hadda suuraddan waxaa la isbaatinao la sugaa nabiga nabinimadiisa sal اlahu alay slm dhaarta xagga suuratu waaqicana waxaa la sugaaya qur-aanka xaqnimadiisa labadoodu waa isku macno oo macnuhu waa iswaafaqa ahoo nabigu runuu sheegaa ila qur-aanku la yimi qur-aanku waa run haddii la yidhaha nabigu wuxuu sheega waa runaa ka dhalanay haddaba wuxuu yidhi marka kitaabka waxaa laga helayaa meelo badan oo ilaahay ku dhaartay qur-aanka asagoo isbaatinaya rasuulka rasuulnimadiisa ama qur-aanka waxa weeyaan xaqnimadiisa sida rabbulcaalamiin uu yidhi yaasiin wlqur'aan اlxakiimi qur'aanka xakiimkaan ku dhaartay inaka la min almursaliin fiiri maxaa lagu dhaartay qur'aan yaasiin wlqur'aan اlxakiim yaan ku dhaartay inaka la min almursaliina waa kana shaygii loo dhaartay dartiisa adiga mursaliintaad ku jirtaa inaka la min almursaliin sidaasoo kaleeto qur'aankana waa nuucaasoo kale xamiim wاlkitaabi اlmubiini inaa jacalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun ilaahay qur-aanku ku dhaartay kitaabka qur-aankaa ku dhaartay xamiim walkitaabi lmubiiniyaan ku dhaartay inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan aan ka dhigna marka aayaadkaas waxay caddaynayaan ilaahay inta qur-aanka ku dhaarto inuu nabiga nabinimadiisa sugi jiray iyo rasuulnimadiisa inta ilaahay qur-aanka ku dhaarto inuu qur-aanka xaqnimadiisa sugo marka wuxuu leeyahay aayaadkaanuna taasay la mid yihiin waxaa ilaahay ku dhaaranaa oo nejmigaah waa qur-aanka markaasaa la isbaatina nabiga nabinimadiisa waxaa lagu dhaaranaa waa qur-aanka markaasa suuratulwaaqicana markaasaa la isbaatinaa qur-aanka xaqnimadiisa sida kuwaasoo kale u markhaati kaxayo taas waa calaamad calaamad kale oo ayaduna tusayda ilaah markuu dhaaranayo waxa loo jeedo lagu dhaartay qur-aanka inuu yahay waxay tahay uu yidhi suuratulwaaqica ilaah wuxuu yidhi wa inahu laqasamun low taclamuuna cadiim haddaad ogaa lahaydeen waa dhaar weyn waxa ugu weynna waa kalaamullah oo in lagu dhaarto xidigaha iyo kalaamulaha in lagu dhaarto kalaamulaha yaaweyn marka wuxuu leeyahay wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim taas weynayntaas tafkiimkaasaa laga fahmayaa waxa ilaahay ku soo dhaartay inuusan wax aadi ahayn oo kalaamulahi u ka labadaas calaamo ayaa tusayda waa nejmi marka qur-aankan ku dhaartay waa sidaasuu leeyay maxamedul amin shaqiidi qowlka ibnu jariir u doortayna waxa weeyaan waa nejmi xidigaha liaa la ama ururka la yidhahdaan ku dhaarto idaa hawaa waa iskhilaafaa halda labada tafsiir midkaad marto haddaad qowlka ibnu jariir marto xidigaha aad ku tidhaahdo xidiguhu alla ku dhaartay oo tidhahdaa waa nejmi ururkan ku dhaartay idaa hawaa markuu hoobto dhacayo subaxdii wey idaa hawaa marka uu hoobto oo uu dhacayo subaxdii taas wey waa nejmi haddaad ku tidhaahdo qur-aanka qadarkii mar soo degay weeyana wuxuu noqon wanajmi qur-aankan ku dhaartay idaa hawa lmalaku malagu markuu la soo hoobto oo uu la soo degayo malagu markuu la soo degayaan ku dhaartay saasuu noqona malagu markuu la soo degayo laakiin macno daqiiqaa ku jira oo tusaya macnaha ibnu jariiru dabari doorto inuu xoog badan yahy macnahaas daqiiqaa wuxuu yihi waa najmi ururkan ku dhaartay idaa hawaa marka uu hoobto ururku fiiri hawaa facilkeeda meel la soo sheegaad u celi idaa hawaa ururku markuu hoobtu dhacayo laakiin haddaad qur-aanka ku riddo oo tiraa waa najmi qur-aankiian ku dhaartay idaa hawaa malagu markuu hoobto malagna lama soo sheegin faacilkii hawaa meelaad u celido marka waa inaad un malag ad adugu og tahay iskaga celido laakiin meel lasoo sheegay noqon mi asalkana damiirka waxaa loo celiyaa waxa weeye madkuur lasoo sheegay saas asal ah marka macnahaas daqiiqaha ku jira oo tusaya inuu xoog badan yahay waxa weeyaan doorashada ibnu jariir addabari maa dalla ma lumin saaxibukum saaxibkiin saaxibkiin waa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam cidda laleeyahay saaxiibkiina waa kufaartii marka suxbada sida qofka aad jeceshahay loogu ilaaqa cadowgana loogu ilaaqa qofka khasmiga ah oo kaa soo horjeeda saaxiibkaa la ihahdaa qofka khasmiga kugu ah ee kaa soo horjeeda waxaa la ihahdaa saaxiibka saaxiibka ayaa la ihahdaa sida qofka xabiibkaaga loo yidhaahdo marka haddeer waxa weeyaan quraysh iyo nabigu iska soo horjeedaan sala allahu calayh wasalam markaasaa laleeyahay saaxiibkiin macno kalena waa ku jira oo ka xeel dheer oo waxay tahay saaxiibkiin marka la leeyahay nabiga sal اllahu calayh wasalam waxaa ilaah caddaynayaa waa qof ay yaqaaniin ma ahan mid meel kale laga kelaysan garay uu dhashay ay yiqiineen uu barbaaray runtiisa dabcigiisa ammaanadiisa sidqigiisa dhowrsanaantiisa inuusan cid kale wax ka soo qorqorana wax ka soo baran waa taqaaniin wey ma ahan qof adnaan garay marka waa jahdi markay leeyihin beenu sheega ee way yaqaaniin macnahaasuna meesha ku jira maa dalla mallu min saaxibikum saaxiibkiin wamaa hawaa mana habaabinoo ma baadiyoobin dalaalka iyo iqwaha farqiga u dhaxeeya maa dalla malumin waxaa loola jeedaa alaa waxa weeyaan calaa kayri cilmin lama lumin oo jahli darteed lama lumin oo nabigu waxa uu ku hadlayo sala allahu calayh wasalama waxa weeyaan dalaal oo jahli u geystay ma aha oo cilmi la-aan lama lumin wamaa hawaa ma baadiyoobino ma habaabinna waxaa loola jeedaa asagoo cilmi leh xaqi kama leexa marka hawaaga waxa weeyaan waa qofka asagoo cilmigii garanaya ka leexda xaqa dalaalkana waa qofka aan bagarayn oo jahli dartiis la lumay marka dalaalka waa dariiqadii ay ku dhaceen nasaarada kirishtanka waxa weeyaan hawahana waa dariiqadii ay ku dhaceen yahuudda yahuudda marka labaduba waa laba dariiq oo laba dalaal ah oo naarta lagu galo wamaa yandiqu ma hadlaya nabiga canilhawaa jeclaysi xaggeed kama hadlayo nabiga sala allahu calay wasalam markuu hadlayo hawo iyo wax naftiisu jeclaysatay ku hadlima waxaa lagu yaqaan dadka kale oo banu aadanka markay hadlayaan waxay ku hadlaan waxoogaa naftoodu jeclaysatay ama wax uu dan ka leeyahay oo uu dan naftiisa ugu soo jiidayo aan ilaahay ku addoonsan nabiga sala allahu calay wasalam markuu hadlayo waxa uu ku hadlayaa ma ahan waxaanu waa ila fiican yihin kuma hadlo waxa uu ku hadlayaa waxay tahay waa maxay in huwa maa huwa hadalkiisu ma ahan ilaa waxyun waxyi un ma ahani waxyigaasoo yuuxaa loo waxyoonayo wax alla waxa nebi moxamed ku hadlayo sala allahu calay wasalam waa waxyi loo waxyoonayo taas marka waxaa kuu caddaatay nabiga sala allahu calayh wasalam axaadiistiisa waa waxyi sida qur-aanku waxyi u yahay labadoodana waxaa la yidhaahdaa waxyeyn labada waxyi ma aha nabiga hadalkiisu wax asaga la qurxoonaaday dadka in u tilmaamo masaa'ilka gabala inta nabiga la weydiiyo sala allahu calay wasalam uu dhihi jiray xadda ka hor waxy iigama soo degin markaasaa la sugi jir a soo marnay suurat mujaadala suuratulmujaadala ma ku soo mar dihaarka masaladiisii mararka gabal saasay dhici jira taas maxay ku tusaydaa waxa nebi moxamed ku hadlayo sala allahu calayh wasalam waa wax ilaahay u waxyooday oo uu yidhi dadka gaarsii ee wax asaga naftiisu jeclaatay kuma hadlo weliba saas daraaddeed nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa qaar axaadiista qori jiray waxaa ka mid ah cabdullahi ibni camar ibni caas wuxuu yidhi xadiis kasta oo aan raba inaan xifdiyo nabiga markaan ka maqlaan qoro jiri mar alla markaan ka maqlaan qoro jiri qurayshaa markii dambe ayla hadleen waxay yidhaahdeen war dhegayso rasuulku waa bashar yatakalamu fi lqadab isagoo caraysan mararka gabal hadlaa ha ka joog qoraalka mararka gabal isagoo caraysanu hadla maxay ula jeedaan markaas uu caraysan yahay wuxuu ku hadlaa hadal aan aan ilaahay u waxyoon saas ula jeeda ka jooga yidhahda waan ka jooga yidhi kadibaa nabiga u sheegay yidhi sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi uktub fawalladii nafsii biyadihi maa kharaja minii ilaa xaq qor warkoodaa dhegaysanay ilaaha baan ku dhaarana nafsadaydu gacantiisa ku jirto ee xaq waxaan hayn igama soo baxaan marka waxa weeyaan qur'aankuna waa waxyi xadiidkuna waa waxyi waxyeyn aa la yidhahdaa saas darteeda nabigu uu yidhi sal allahu alay wasalam alaa wainii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu kitaabkan qur'aankaha laysiiyey iyo asagoo kale waa sunada asagoo kale marka axaadiistu waa wayi axaadiistu waa waxyi hawe nabiga maaha sal allahu alay wasalam nabigana hawe kama hadli jirin callamahu nabiga waxaa baray qur'aanka shadiidulquwa awoodihiisu miday adag yihiin shadiidulquwahaasoo duu miratin muuqaal wanaagsan u saaxiib ah fastawaa wuu ekaaday walxaal huwa shadiidulquwuhu bil ufuqi jihadii uu ku sugan yahay jihadii alaclaa sarraynta badneed uma danaa waa soo dhowaaday fatadallaa waa soo laalaadsaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qowsayni laba qaansa qadarkood ow adnaa bal adnaa waaba ka dhowaaday fa owxaa wuxuu u waxyooday malakuljibriil ilaa cabdihi cabdillaahi alle addoonkiisii maa owxaa wuxuu u waxyooday maa kadaba alfu'aadu qalbiga nabigu kama been sheegin maa ra'aa wixii uu arkay afa tumaaruunahu ma waxaad kula murmaysaa nabiga calaa maa yaraa wuxuu arko walaqad ra'aa nabigu waa arkay hu jibriil naslatan ukhraa mar kale cinda sidrati lmuntaha dhammaashada geeddeeda geeddaas agteeduu ku arkay cindahaa geedda agteeda waxaa ahaaday jannatulma'waa hoyaadka jannadiisa makaanu hoyaadka jannadiisa cid waqti ayuu arkay yaksha sidrata geedda uu daboolay maa yakshaa wixii daboolay maa zaaqa albasaru aragga nabigu ma leexan oo midig iyo bidix uma leexan wamaa daqaa kamana gudbin meeshii la yidhi arag walaqad ra'aa wuu arkay nabiga min aayaati rabbihi rabbigiis aayadihiisa wax ka mid ah aayadihii alkubraa ee weynanka badnaa qur'aanka iyo waxyiga nabigu ku hadlayo sal allahu alay slam oo xadiidka ah qur'aanka iyo xadiidka labaduba waa waxyi ciddii nabiga bartay ee soo gaarsiiday hadda naloo sheegaya maadaama horey loo soo caddeeyey nabiga waxa uu ku hadlayaa inay waxyi yihiin oo uusan hawe ku hadlayn ciddii bartay ayaa haddana naloo sheegaya ilaa wuxuu uhi subxaana callamahu nabiga waxaa baray oo mucallin u ah shadiidulquwa awoodihiisu miday adag yihiin waa jamcu quwatin hal quwa maahan awoodo badan mid iska leh waa malku jibriil awoodo badan quwat lamaana ammaanadiisu waa xoog badanta quwat lbadan jirkiisu waa xoog badan yihi quwat lamaana ammaanadiisu waa xoog badan tahay oo waxa loo soo dhiibay wax ka jari maa wax ku dari maa wax nuqsaani maa siday ahayd u keeni awooddiisa jirkaana waa xoog badan tahay shayaadiintu wax kama dafi karaan intuu soo sido xifdigiisu waa xoog badan yahay kala halmaami maa shadiidulquwa awoodihiisa maan hal awooda horeyna waan u soo marnay iyadoo rabulcaalamiin u yidhi suuratu tafwiir innahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin mudaacin ama amiin xaggaan ku soo marnay in xoog iyo ammaano lagu tilmaamay marka nabiga waxaa mucallin u ah oo waxyiga ula imaan jiray waa malakuljibriil waxaa la tilmaamaa oo awoodahaas u saaxiibkaana waa malakuljibriil callamahu nabiga waxaa baray alqur'aana waa laxad mafcuulkii shadiid mafcuulkii labaad shadiidulquwa awoodihiisu miday adag yihiin shadiidulquwahaasoo duu miratin muuqaal wanaagsan u saaxiib ah mirada laba macnaba waa la yidhahdaa mar waxaa la idhahdaa quwada sida xadiiskii saxiixaa ku sugnaa nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi laa taxilu sadaqatu liqaniyin walaa lidii miratin sawiy sekadu xalaal uma aha lamana sii karo qof hanti haystoo qani ah iyo qof xoog laho shaqaysan karo midnaba nabiga sala allahu alay wasalam saasuu yidhi dii miratin marka waa xoog markaas waxaa kaloo lagu fasiri karaa sida aayaddan uu cabdullahi ibn cabbaas ku fasiray duu mandarin xasanin muuqaal wanaagsan taasaana fiican maxaa yeele xoogga waa la soo sheeg haddaad xoog ku fasirtoo tidhaahdo shadiidulquwa awoodihiisu miday adag yihiin shadiidulquwahaasoo duu miratin xoog u saaxiiba macnihii hore unbaad adkayda asalkana waxa weeyaan tawkiid iyo tacsiiska waxaa asala kalaamku inuu tacsiis yahay tacsiis macnaheeda waa kelimadda macno cusub inay keento tawkiidna waa macnihii hore in la adkayo marka in tacsiiska asala marka tacsiiska cabdullahi ibn cabaas siduu ku fasiraan ku soconayna shadiiduquwahaasoo duu miratin muuqaal qurux badan u saaxiib ah fastawaa waa ekaaday oo sidii ilaahay u abuuray iyo muuqaalkii rabbulcaalamiin ku abuuray ayuu ku ekaaday malakuljibriil malakuljibriila laga hadlaya walxaal huwa malakuljibriil waxa weye waa shadiidulquwihii bil ufuqi jihadii uu ku sugan yahay jihadii alaclaa sarraynta badneed waxa weeye ufuqulaclaa waa jihadaas qoraxdu ka soo baxdo dayixu ka soo baxo xidiguhu ka soo baxaan ufuqulaclaa waxaa loo leeyahay wax kastoo ka soo baxaa koray aadaan koray aadaan horena maxaan u soo marnay bil ufuqil mubiin ufuqii caddaa maxaa yaele wax kastoo iftiimaya ka soo baxa marka ufuqulaclaana waa ayada ufuqulmubiinna waa ayada walxaal huwa shadiidulquwadaasu bilufuqi jihadii uu ku sugan yahay alaclaa sarraynta badneed uma danaa waa soo dhowaaday malakuljibriil waa shadiidulquwihii fatadallaa waa soo laalaadsaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qowsayni laba qaansa qadarkood waxa weeyaan qaabka laba tafsiirba waa lagu fasiraa macnaha ugu fudud waa in lagu fasiro qadar qaaba qowsayni laba qaanso qadarkood waa macno marka laba qaansoo saas layskugu xidhiiriyey oo labadeeda laysku qabtay inta ay jiraan intaasoo kale ayuu yimid meel ka sokeyd aad ugu soo dhawaada nabiga sala allahu calay wasalam waxaa kaloo la yidhahdaa qaabka qaansada marka xarigga labada usha labada dhinac lagaga xidho meesha gacanta lagu qabto meeshaas gacantu haydo ee fallaarta madaxeedu leerku madaxiis uu qabanayo meeshaas laga bilaabo ilaa xariggu intuu ku xidhan yahay hal qaabaa la yidhahdaa meesha gacanta lagu hayo ilaa xarigga kale meeshu ku xidhan yahay hal qaabaa la yidhahdaa taasna waa la yhahda marka tii hore way ka sii yaraanay markaas waa hal qaanso camal ay noqday markaas qaaba qowsayn laba qaanso qaabkood laakiin laba qaanso qadarkood taasaa ka fudud laba qaanso qadarkood ayuu ahaaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qowsayni laba qaanso qadarkood ow adnaa bal adnaa waaba ka soka maray owda macnaheedu shaki maahan waxa warramayo warbixinta nasiina waa rabbulcaalamiin marka inuu laba qaanso qadarkood ka soka marayo in kale shaki ugama jiro alle owdan marka macnaheeda waxa loo sheegaa waa taxqiiq ee ma ahan shaki owda sidaana qur-aankana way ku badan tahay meelo badan waxaa ka mid ah uma qasad quluubukum min bacdi daalika fa hiya quluubtiinnu kalxijaarati dhagxaanay la mid tahay ow ashaddu qaswatan bal ashaddu qaswatan waxaa loo sheegaa owdaas in la xaqiijiyo arrinta la sheegayo inaan shaki ku jirin sidaasaa loo sheegaa ee shaki maaha waxaa la mid ah yakshown yakshawna annaasa ka khashyati illaahi ow ashadda khashyatan bal ashadda khashyatan waxaa la mid ah wa arsalnaahu yuunus waa dirnay ilaa miati alfin boqol kunaan u dirnay ow yaziiduuna bal yaziiduuna boqol kun waa ka badnaay marka kulligood waa bimacnaa bal waa taxqiijin oo shayga mukhbaru bihigaao la sheegaya xaqiiqanimadiisa la sugaa ee shaki ma aha owdana macnaheedu waa sidaas marka in qis aayadahan qisada ay nooga warramayaan oo ah malakuljibriil inuu arkay nabigu sala allahu calay wasalam nabigu inuu malakuljibriil arkay waa markii ugu horreyday oo uu arko nabigu sala allahu calay wasalam malakuljibriil waa markii ugu horreyday oo uu arko waxa weeyaan nabigeenna sala allahu alay waslm malakuljibriil oo uu ku arko sidii alla u abuuray isagoo ah markii ugu horreyday waxayna ahayd awalulbictha markii ugu horreydaoo lasoo diray oo nabiga loo waxyooday sala allahu calay wasalam waxa way suuratulcalaq aayadaha ugu horreeya aayadaha ugu horreeya markii loo waxyooday waxyigu waa kala go-ay nabiga sala allahu calayh wasalam aad ayuu u welwelay waa tegey mararka gabal uu damcayba inta buur koro inuu iska tuuro markuu buurta kori tago melakul jibriila u dhawaaqa wuxuu leeya yaa muxamed anta rasuulullah wa ana jibriil rasuulkii allaa tahay muxamedow aniguna waxaan ahay jibriil markaasaa nabiga qalbigu u degaa sala allahu calay wasalam markaasuu iska soo laabana waxyiga haddana lama arko waxyiga waa ka kala go-san yahi markuu muddo joogo uu sidiioo kale doonaa inuu ku laabto markaasuu yidhahdaa yaa moxamed anta rasuulullaahi xaqaa wa ana jibriil markii dambe halkan jihadan qoraxdu ka soo baxdo ayuu ka soo laalaadsadayba jibriil isagoo lix boqol oo garab leh oo sida alla u abuuray ah markaasuu soo dhawaaday soo dhawaaday soo dhawaaday ilaa laba qaanso qadarkood uu yimi oo uu arkay oo uu arkay marka makuuna joogay markaas nabigu sala allahu alay wasalam makuu jooga gudaheeda markaas waa markii ugu horreeyey qowlkaas waana qowlka sawaabka ah ee aayadda macnaheedu yahay waxa nabigu arkay inuu yahay jibriil inuu yahay jibriil sidaas weeye oo soo laalaadsaday oo soo dhawaaday oo uu arkay waa jibriil weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana fa awxaa wuu waxyooday oo waxaada yaa weeye waxa waxyoonaya waxaa loo celi karaa faacilka malakul jibriil fa awxaa jibriil waa waxyooday ilaa cabdihi laakiin damiirka ku jira meelaan allahin uma celi karti ilaa cabdihi cabdillaahi addoonkii alloo nebi moxamed ahayuu u waxyooday jibriilaa waxyooday addoonkii alloo nebi moxamed ahayuu u waxyooday ma shay ayuu u waxyooday oo waxaa u waxyooday wax weyn macnaha wey tafkiimaa la ydhaha taasoo kale weynayn shayga marka aad loo weynaynaya waaa l waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa wixii dhacay ayaa dhacay waxaa leedaha adiga arrin weyn markay dhacdo ood aad u weynayd waxaa leedaha de wixii dhacaya maanta dhacay war maxaa dhacay maba maba sheegi kara maanta wixii dhacay camalay ka dhiganta wixii dhacay ayaa dhacay waa arrinta aad loo weynaynaya tacbiirkaas maanaha hadda war kusoo koobi karaad leeda wixii dhacayaa dhacay marka weynayn wey wixii loo uu u waxyooday unbuu u waxyooday macnaha wax weynay ahaayeen wey wixii uu u waxyooday maa kadaba alfu'aadu qalbiga nabigu kama been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay kadaba ma been sheegin waa kadaba ma beenin maaha ma shidna markay shidan tahay tahay kadaba markii la tira beenin waa markaas laakiin kadaba oo aan shidnayn ma been sheegin wey marka nafyi laga hormariyo kadaba waa been sheegay ay noqo leed haddaan nafyi laga hormari lahayn hadda nafyiga ka horreeya maa kadaba ma been sheegin alfu'aadu qalbiga waa qalbiga nabiga maa ra'aa wixii uu arkay wixii uu arkay kama been sheegin waxa weeyaan siduu u arkayuu u rumaystay mogtay marka gabala inta ishaad wax qabato ayaa qalbigu uu diidaa uu isleeyay war wuxuu amaad qaldanta adiga nabiga saas kuma dhicin sala allahu calay wasalam wixii uu arkay nabiga waxa weeyaan qalbigiisu kama been sheegino waa rumaystay sida ishu u aragta u rumaystay waana malakul jibriil waxa uu arkay maa kadaba alfuaadu qalbigu kama been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay afa tumaaruunahu ma waxaad kula doodaysaan oo kula murmaysaan nabiga maa yaraa calaa maa yaraa waxa uu arko waa maxay waxaa nabigu arkay waa malku jibriil sidaan soo sheegnay cabdullaahi ibni mascuudna sidaasuu yidhi iyo saxaabada aarkooda cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi nabigu waxa uu arkay waa allah allah ayuu arkay saxiixulmuslimkay ku taalla allah ayuu arkay laakiin bifu'aadihi qalbigiisuu ka arkayu ma dhihin ishuu ku arkay saddex riwaayaa cabdullahi ibni cabbaas ka soo aroortay riwaayad waxay leedahay ra'aahu bifu'aadihi maratayni laba mar uu qalbigiisa ku arkay qalbigiisa laba maruu ku arkay saxiix muslimka wey riwaayadna wuxuu leeyahay ra'aahu nabigu waa arkay alle waa mulaq riwaayadna waxay leedahay bicaynihi ishiisuu ku arkay saddexdaasaa laga wariya riwaayadda bicaynihi ah ibnu khusayma wariyey waa daciif ma sugna iska tuur kama sugna cabdulaahi cabdulaahi ibnu cabaas waxaa ka sugan waa labadan xaafid ibnu kaiirna halkaanu ku sheega inaysan cabdullahi ibnu cabaas ka sugnayn wax kale ilaa labadan mahan waxaa ka sugan mid oo qalbiga ah oo muqayid aho qalbiga ku qaydan iyo mid mulaqaho ah wuu arkay midda mulaqa ah xaafid ibnu kaiir wuxuu ku yidhi yuxmalu lmulaqu cala almuqayad middaan qaydanaa lagu xambaara oo midda waa arkay ah waxaa la leeyahay wuxuu ula jeedaa qalbigu ka arkay ilaa tanuu ku fasiray xaafid ibnu xajarna sidaasuu yidhi marka xufaadda muslimiintu waxay yidhaahdeen hadalka cabdullaahi ibnu cabaas waa iswaafaqsan yahi marka waa laysku fasira oo qalbiguu ka arkay sidaas weeye macnihiisu midda ah ishuu ka arkayna kama sugna halkaas waxaa caddaatay cabdullaahi ibni cabbaas kama sugna alle inuu nabigu isha ku arkay kama sugna waxaa ka sugan waa inuu qalbiga ka arkay bes aayadda macnaheedana waxa weeye inuu nabigu soo arkay melku jibriil laakiin qalbiguu ka arkay masalada ah waxa weyn habeenkii la dheelmiyeyuu ka hadla cabdullahi ibni cabbaas inuu qalbiga ka arkay laba gooruu ka arkayna waa yidhaahda marka calaa kulli xaal mas'alada oo waxay tahay isha inuu ku arkay hal saxaabi kama sugno nabigu inuu arkay sidaas darteeda ahlu sunna waljamaaca o dhan itifaaqay ku yihiin qof aan nabiga ahayn soo jeed inuusan alla ku arag adduunka nabigana hal saxaabi lagama hayo inuu isha ku arkay adduunka qowlka sawaabkaa marka wuxuu yahay isha nabigu kuma arag alle waxaana caddaynaya adilo badan adilo badan ayaa caddaynayda nabiga sal اlahu alيه waslm inuusan isha ku arag adilo badana caddaynayda adiladaas caddaynayda waxaa ka mid a um اlmuminiin caaisha bint abi bakr sidiq radia allahu tacaala canha waxaa weydiiyey masruuq oo taabici ah wuxuu ku yidhi hal ra'aa muxamedun rabbahu muxamed ma arkay rabbigiis sal اlahu alيه waslm markaasay tihi subxaan allah laqad kufa shacrii limaa qulta warka aad ku hadashay xaadda ay istaagtay xaadda ay istaagtay warka aad ku hadashay subxaan allah ayna anta min alaain halkee ka joogtaa saddex man xadaakuna faqad kadaba saddex qofka inii sheegaa beenuu sheegay lafdi kale waxay leedahay saddex qofka alla qofka inii sheegaa ilaahay been abuur weynuu ku been abuurtay saddexdaas maxay yihiin qofka yidhaahdaa nabi muxamedaa rabbi arkay oo duunka intuu joogay oo macnaha isha ku arkaa loola jeedaa waxa weeyaan ilaahay uu ku been abuurtay been weyn been abuur weyn maxaa yeele allah yidhi laa tutriku labsaar wahuwa yutriku labsaar wamaa kaana libasharin an yukallimahu llahu ilaa waxyana aayad kale alla ku yidhi oo min wara'i xijaab ta labaad waxay tidhi waman akhbaraka annahu yaclamu maa fii qadim waxa berri dhacaya iyo qaybkaa nabigu og yahay qofkii ku yidhaah ilaahay been abuur weynu ku been abuurtay waa nebi moxamed ogow sala allahu alay wasalam nebi moxamed qofkii ku yidhaahdaa berri waxa dhacayo ogi berri roob ma imaana qofkaanu maraysanaa ma dhimana qofkii ku yidhaahdaa ilaahay been abuur weynu ku been abuurtay saasay tiri caaisha ka war wadaad kale hadduu ku yidhahdo berri waxa dhacaya anaa og ama sixroole canallaahu meel ku jira uu ku yidhahdo caru baadidaada in la hela in kalead oga ka war haddaad rumaydo ilaahay ma rumaysnin diinkii nebi maxamed lagu soo dejiyana waa ku kufri isaguna kufri wuxuuba sheegtay maalinkuu yidhi qaybkan oga ma ujeedaa masalada saddexaad caaisha waxay tidhi qofkii ku yidhaha nebi maxamed sala allahu alay waslm diintii loo soo dhibay wax ka midhuu qariyey ilaahay waa ku been abuurtay ilaahay waa ku been abuurtay alla yidhi ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbi marka saddexdaasba qofkii kuu sheega ilahay waa ku been abuurtay caaisha sidaasay tiri bal caaisha waxaa ka sugan inay tidhi ana awalu haadihi اlumma sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam canha habeenkii la dheelmiyey aayaddan oo ka hadlayda walaqad ra'aahu naزlaةan أkhraa qof weydiiyo ummadaana anaa ugu horreeyey anaaba ugu horreeyey inamaa daaka jibriil arrinkaas qofka la sheegayo nabigu arkay macnaha nabiga malagga uu arkay waa jibriil ee qof kale ma arag suuraddii ilaahay ku abuuray laba gooru ku arkay mar dhulkay ahayd waa nagii sheegnoo waxay ahayd bilowgii oo nabiga soo diriddiisa midna waxay ahayd habeenkii la dheelmiye midna habeenkii la dheelmiye xadiiskaasna bukhaariga qayrkiis ku yaalla inay tiri anaa ugu horreeyey oo weydiiyey nabiga sala allahu calay wasalam kadaalika sidaasoo kale abidar ayaa nabiga weydiiyey sala allahu calay wasalam oo wuxuu ku yidhi rabbigaa ma aragta hal raa wuxuu weydiiyey oo uu yidhi ra'ayta hal ra'ayta rabbaka hal ra'ayta rabbaka saasuu ku yidhi markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nuurun ana araahu xijaabkiisu waa nuur ku aadane see ku arki karaa nuuru anaa araa xadiiska muslim ku yaalla marka adiladaasoo dhan waxay caddaynaydaa inaan nabigu soo arag habeenkii la dhelmiyey allah ee malkuljibriilu habeenkaas soo arkay suuraddii ilaahay ku abuurayuu ku soo arkay dhulkana markaas ka horuu ku arkay labadaas goor uu arkay malkuljibriil oo suuraddii ilaahay u abuuray uu ku arkay mar kale kuma arag suuraddii ilaahay u abuuray ilaa wuxuu yidhi subxaana walaqad ra'aa nabigu waa arkay hu jibriil naslatan ukhraa mar kalu arkay markii hadda aan ka soo hadlaynay oo ilaah yidhi waa soo dhowaaday waa soo laalaadsaday laba qaansa qadarkoodu yimid ka sokay markaasuu u waxyooday markaasuu dhulka aheed mar kalu arkay waa tanaa walaqad ra'aa nabigu waa arkay hu jibriil naslatan ukhraa mar kale cinda sidrati lmuntaha dhammaanshada ama makaano dhammaanshada geeddeeda geeddaas agteedu ku arkay geedda la yidhaha sidratulmuntaha geeddaas agteedu ku arkay geeddaas waxaa la idhahdaa sidratulmuntaha wuxuu yidhi cabdullaahi mascuud wax alla waxa dhulka ka kora malaa'igta dhulka ka tagta wax alla wixii ka taga dhulkaanee makhluuq ah waxa weeyaan geeddaas ma dhaafaan samada toddobaaday ku taal wixii samada samooyinka ka kor ka yimaad ee ciraryaalka ka kor ka yimaadna samadaas hoos ugama soo degaan wax alla waxaa dhulka ka kora hadday sidratulmuntaha tagaan waxay wadaana laga qibloodaa huro laga qaada wixii kor ka yimaadana waxa weeye sidratulmuntaha markay joogaana malaa'igta ka sokaydaa ka soo qibloota marka geeddaas waxaa dhulka ka tagaa ma dhaafaan ama hoos ka kora waxa kor ka yimaado samaawaadka ka kor ka yimaadana sooma dhaafaan saasuu yidhi marka sidratulmuntaha muntahana waa makaanu dhammaasho wey meesha ay ku intoodaan waxa dhulka ka taga cinda sidratilmuntaha makaanu dhammaashada geedeeda agteeda ayuu mar kale ku arkay malakul jibriil nabigu sala allahu calay wasalam waa habeenkii la dheelmiyey geedaas agteedu ku arkay isagoo sidii alla u abuuray ah waa markii labaad waa markii labaad cindahaa geeddaas agteeda waxaa ahaaday jannatulma'waa makaanu hoyaanshada jannadeeda makaanu hoyaadka jannadiisa ayaa geeddaas agteeda ahaatay oo geeddaas agteeda ku taalla id wakti ayuu arkay malkuljibriil nabigu yaqshaa uu daboolay assidrata geeddaas gobta ah maa yakshaa wixii daboolay lama sheegin wixii daboolay umbaa daboola leedi wixii daboolay umbaa daboolay macnaha waa wax weyn wey axaadiistaana caddayda ee suuratulisraa u xaafidku ku soo sheegaahe waxa weeyaan geedda waxaa daboolay malaa'ig waxaa daboolay nuur waxaa daboolay midabyaal waxaasaa daboolay marka wixii daboolay markay dabooleen markaas ayuu arkay wixii daboolay markay dabooleen maa zaaqa albasaru maa zaaqa ma leexan albasaru aragga nabiga oo midig iyo bidix ma aadin wamaa daqaa man xadgudbin geeddaas agteeda markuu ku arkay malku jibriil ilaah wuxuu ugu talagalay inuu arko wuu arkay ayadiiyu fiiriyey oo malku jibriil ah geeddii ah wixii daboolay ah taasuu fiiriyey meel kale ma fiirfiirin meel kale ma fiirfiirin wixii la tusayna kama hanqaltaaginoo duqyaan kuma dhicinoo wax kale ma raadin oo ma weydiisan wixii la siiyey wax ka badan marka intii loo ogolaaday inuu arko malakul jibriil ah oo geedii ah oo wixii daboolay ah waa fiiriyey xagga iyo xagga kale ma eegin ta labaadna intii la siiyey in aan ahayna ma weydiisan marka maa zaaqa albasaru aragu ma iilan oo wixii la siiyey kama iilane waa fiiriyey wamaa daqaa kamana gudbinoo wax kale ma raadin wax kale ma raadin laqad ra'aa wuu arkayuu ilaah yidhi min aayaati rabbihi rabbigiis aayadihiisa wax ka mid ah aayadihii alkubraa ee weynanka badnaa aayadihii ilaahay ee weynanka badnaa wax ka miduu arka oo malakul jibriilu ka mid yahay oo sidratulmuntaha ay ka mid tahay oo wixii daboolay ay ka mid yihiin wixii daboolay ay ka mid yihiin afara'aytum bal ka warrama gaalo allaata sanamka laata la yidhaah ka warrama wlcuzaa sanamka cuze la yidhaahna ka warrama wa manaata sanamka manaata la yidhaahdo asna ka warrama manaataha ahaaliata saddexeeya alukhraa ee kale alakum ma waxaa iniin sugnaaday addakaru kan lab walahu allena ma waxaa gaala u sugnaaday alunhaa ka dhadig tilka taas idan hadday sidaas tahay qismatun waa qayb qaybtaasoo diiza jawr ah in hiya maa hiya ma aha waxa la soo sheegay oo sanamyaalkaa ilaa asmaa'un magacyaal ma ahane magacyaalkaasoo samaytumuuhaa idinku aad magacowdeen antum idinka aad magacowdeen iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkiin magacyaalkaasoo maa ansala allaahu ilaahay uusan u soo dejin bihaa magacyaalka min suldaanin wax xujo ah in yatabicuuna maa yatabicuuna gaala raaci maayaan ilaa danna mala maahane iyo wamaa tahwal anfusu nafafyaalku waxay jeclaadaan walaqad jaa'ahum gaalada waxaa u yimid min rabbihim xagga rabbigood uga yimid alhudaa hanuun am lilinsaani mase insaanka waxaa u sugnaaday maa tamanaa wuxuu jeclaystay falilaah allaah keligiisay u sugnaatay alaakhiratu daarta dambo aakhira iyo walulaa midda hore wa kan badanaa min malakin malag malaggaasoo fi samaawaati ciraryaalka ku sugan malaggaasoo laa tugni aysan deeqayn shafaacatum ergayntooda shay-an shayna ilaa min bacdi an ya'dana allah ilaa min bacdi idnillaah ilaahay idmidiisa iyo fasixiddiisa kadib ma ahane liman axad uu u fasaxo yashaau alle uu doono oo wayardar haddii uu ka yahay markii laga soo warramay nabiga sala allahu calayh wasalam nabinimadiisa iyo runnimadiisa iyo hanuunkiisa iyo ilaaha uu caabudayo dadkana ugu yeerayo awooddiisa waxaan awooddi alle ka mid ah inuu qaaday rasuulkii oo toddobada sama hal habeen isku marsiiye kana gudbiyey habeennimana soo celiyey allaha nebi maxamed uu caabudayo waa allahaas allaha uu dadkan ugu yeerayo leeyahay caabudana waa allaha awooddaas waxaa la leeyahay marka gaalo idinka waxa aad caabudayda malwarbixin ka bixiya hay awood leeyihin hay hayaan nebi maxamed sala allahu calay wasalam ilaaha uu caabudayo waa ilaahaase bal idinku gaalo waxaan aad leedihin hal la caabudo bal ka warrama laata iyo xusa awooddaas ma leeyihin wax ma dheelmi karaan ta dhulka wax ka qaadaan toddobada sama ma gey karaan daxaa laga caabudin marka daysan waxba awooda lahayn ilah wuxuu yidhi subxaana afara'aytum iiga warrama gaalo allaata sanamka laata iiga warrama laata sida imaamu bukhaari saxiixiisaba ku sugan cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi laata wuxuu ahaa nin ninkaas xujayda nin wanaagsan u ahaayo xujayda ayuu u shiidi jiray waxa weeyaan sawiiqa sawiiqa waxaa la idhaahdaa sareen sarreena inta bur laga dhigoo la shiido ayaa inta koleyba la bisleeyaa subag lagu dara marka nin wanaagsanoo xujayda quudiyuu ahaa waa dhintay markuu dhintay ayay qabrigiisii dadkii dul fadhiisteen kadibna waa ku fidnoobeen oo waa caabideen waa idin dhigaya xaafid ibnu kaiirna saxiix bukhaarigana waa ku taalla halkaas marka waxaa kaaga caddaatay laata waxay tahay sanabka ugu weyn ee carabulheed laatu ahaa waxaa iska lahaa nimankii la dhihi jiray reer haqiif wuxuu ooli jiray daaif reer daaife aad u weynay jiray daaif u yille guri kacbadoo kale ahay u dhiseen waardiyay u sameeyeen shaqaalay u sameeyeen halkaasay ku caabudi jireen halkaas marka maxaa kaaga caddaaday waxa la caabudo oo lagu fidnoobo agarkoodu waa dadka wan wanaagsan dad wanaagsan aar asalkiina waa nagii soo ogaanay waddi iyo suwaac iyo yaquuf iyo yacuuq iyo nasri shan nin oo saarxin inay ahaayeen laatana haddaa dul taagantahay saxiix bukhaarigay ku taallaana hadeerna ibnu katiir baa kugu taalla marka asalka banu aadan ay inay gaaloobaan oo shirki ku dhacaan wuxuu ka yimaadaa qof wanaagsan oo qabrigiisa lacag fadhiisto oo marka dambe lagu fidnoobo halkaasuu ka yimaada badanaa weliba masawirada lagu fidnoobo uma badna dadka faasiqiinta faasiq cidna ma caabudo ee dadka la caabudo lagu fidnoobo waa dadka qof ay dadku jecel yihiin maxay samaynayaan waa sawirayaan sawirkaasa marka dambe la bumbuurin ama qabrigaa lacag fadhiisana ilaa wanagii soo marray wadi iyo suwax iyo quf in la sawiray inta la sawiraa qabrigii lacag dhigay markaasaa qabrigii lacag fadhiista welidaa saas daraadeed waa kuwa yidhahdaan ahlucilmigu shirkiga banu aadan labaa u asala waa maxay alqabru wاtaswiir suurad iyo qabri u asala shirki banu aadan labadaasa u asala wax banu aadan ku fidnooba afaraytum gaalabal ka warrama allaata sanabka laata ah allaata iyo allaata oo ta'da la shido waa qiro kale wlcuzaa cuzana ka warrama waa sanab kale oo waxa weeyaan ooli jiray meel u dhaxayda maka iyo daa'if ayuu ooli jiray oo la yidhaha nakhla halkaasuu ooli jiray quraysh ayaa weynayn jirta oo caabudi jirtay kii horeetana haqiif waa kuwii maalintii waxa weeyaan uxud markii toddobaatan saxaabi la dilay abu sufyaan waa kii yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annaga quraysh haddaan nahay ilaaha la yidhahda cusaan haysanaa laakiin muslimiinow idinku ciise ma haysataan waaba kuwa diideenba nabigu waa kii yidhi u jawaaba maxaan idhahnaa rasuulka allow waxaad tidhahdaan allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum cusa halkaasay fadhida aday waardiya kaa rabtaa laakiin annaga allaan leenahay gargaara idinku gargaara ma haysataan cusa aduu waardiya kaa raba xutana marka cusana saasuu ahaa halkee laga keenay laata ibnu jariir dabari wuxuu yidhi allaata waxay ka soo qaateen min allah allah ayay ka soo qaateen taasuna waa maxay taasuna waa maxay waa ilxaaq fi asmaa illah ilaahay magacyaalkiisu ilxaaq lagu sameeyo wey oo magacii allah inta laga soo ishtiqaaqday magac ayaa loo baxshay qof saasay sameeyeen gaaladu kitaabkuna aynin dhigin cuzana waxaa laga keenu yidhi min alcasiiz magacii allay ka soo qaateen waa ilxaaq fi asmaa illah waxa dhan waa dalaaq waa manaata manaata ka warrama manaataasna sanamkanuu ahaa qadiid meel la yidhahdo maka iyo madiine udhaxaydu ooli jiray khusaaca iyo ows iyo khasraj iyo caabudi jireen waktigii gaalada ay ahaayeen wa manaata ka warrama manaatiya aaliata saddexaad alukraa ee kale alukraa mid kale inuu yahay waaba cadda laakiin waa ta'kiid markaa ahaaliata iyo aukraa labaduba waa ta'kiid maxaa yeele inay saddex tahay waa la ogyahay ilaa wuxuu ihi subxaana masale kale hadda loo gala oo kufriga gaalada waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdaan almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdho alle marka waa laba kufri marka koowaad waxaa gaalnimo inaad tidhah allaa weladwe marka labaadna waxaa gaalnimo kalaa inaad tidhaahda dana weladka aan sheegayaa waa midaan anugu yaso ilaa carabta way yasi jireen gabdhaha inkastayda daro tahay waa dhaqan jaahiliya wey gabdhaha in la yasaa waa dhaqan jaahiliya marka inaad ilaahay welad u nisbaydaa gaalnimaa haddana wax aad yasaydan u nisbaydaana waa gaalnimo kale markaasuu ilah yidhi subxaana alakum idinkama waxaa idiin sugnaaday adakaru kan lab oo wiilashaad jeceshiin gaalo walahu allena waxa u sugnaaday miya aluhaa ka dhadig oo carruurka dhadiga siinaydaan idin kale almalaa'igtu banaatullaahi tilka taas idan hadday sidaas tahay qismatu waa qayb diiza oo jawr aho dulmi ah haddii xataa iska da alle wax loo nisbeeyo welad maba ah waa dulmi laakiin makhluuq hadday wax qaybsanayaan waxa aad jeceshahayna inaad adugu tira anaa leh waxa aad necab tahayna aad tiraad adaa leh taasaa jawrab makhluuq hadday xataa wax qaybsa lahaayeen iska daa ilahay in loo nisbeeye hadda ilaahay wuxuu nooga sheegi waxaan ay caabudayaan ilaa wuxuu yidhi in hiya maa hiya ma ahan kuwaasla soo sheego ilaahayaalka gaalada ah ilaa asmaa'un magacyaal un maahane magacyaalkaasoo samaytumuuhaa aad idinku magacowdeen antum idinkaan iyo wa aabba'akum aabbayaalkiin ilah wuxuu leeyahay ilaahnimo xaqiiqadeed meeshaan ma taallo meesha kaliya magacaa yaalla alcibratu bilxaqaa'iq walmusamayaat shayga cibrada leh waa xaqiiqada iyo iyo musamaha magaca qofku waa iska bixi karaa waa iskala bixi karaa soo ma jeedid derbigaana waxaan dhihi karnaa aan ku heshiino kulli aan dahab nidhaahno dahabkii halkee kitaabka ku dhiga dahabka agtiisa idhig halkee iigu imaanaya dahabka agtiisaan ku tukaa dahab ma ku noqaa dan weligeen saas dhahayno marka ilaah marka ay leeyihiin geedkan iyo qofkan dhinta iyo weligan saalixa saas ilaah ku noqon ma waa magac ee xaqiiqadii ilahnimo meesha ma taal macnaha ilaahnimo ma mudna wey ma mudna in hiya maa hiya ma ahan wax aad caabudaydaan ilaa asmaa'un magacyaal ma ahane magacyaalkaasoo samaytumuuhaa idinku aad magacowdeen antum idinka iyo wa aabbaakum aabbayaalkiin magacyaalkaasoo maa anzala allahu ilaahay uusan u soo dejin bihaa magacyaalka min suldaanin wax xujaa ilaahay gaaladu nooga warramin dliilka ay ku socdaan iyo dariiqadooda si aan uga leexanno ilah wuxuu yidhi in yatabicuuna gaala raaci mayaan ilaa danna mala maahane iyo wamaa tahwal anfusu nafyaalku waxay jeclaadaan gaaladu laba shay raacaan malo aabbayaalkooday malada u wanaajiyen waxay leeyihin ab iyo awooweheenaa qaldanaa taas waa mid xaafidku saasuu ku fasiray malaha malaha waxaa loola jeedaa huu yidhi malaha ilaahay halkan ku sheegayo waxaa loola jeedaa huu yidhi xusnu dannihim biaabbaa'ihim aabbayaalkooday malaha u wanaajiyeen waxay leeyiin dariiq aabba intaas ugu socday maa qaldana ko taasoo kale shubha la yidhahdaa waa meesha laga baadiyoobo waana dariiqa gaaloo dhama ku luntay dariiqa labaad waa maxa ay ku baadiyoobeen wamaa tahwa anfusu wax naftu jeclaatay shahwa la yidhaha taasna tan horena waa shubho tanna waa shahw shubho waxa weeyaan ab iyo awow wuxuu ku socnaa miyaa baadiya waa dalaal intaad nooshahay fursadaad haysataa ilaahay u laabo wix qalad aad aragta ka laabo sidaasaa la rabaa maaha ab iyo awow waxaasay ku soco jireen waxay ab iyo awow ku socdeen wixii saxa ku dhegano wixii laakiin aad aragto inay qalad noqoto iskaga dhaqaaji tan kalena waa naftu waxay jeceshahay waa shahw wax naftu jeceshahay labadaasaana lagu baadiyoobaa shubho waxaan xujahayn xujo moodo ab iyo awowwa miyaa qaldanaa dadkoo dhan maqaldan yihi waa shubho tan labaadna waa shahw naftu waxay kula jeclaatay ilaa wuxuu yidhi subxaana walaqad jaahum waxaa u yimid gaaladaas min rabbihim xagga rabbigood alhudaa hanuun cad ayaa u yimid waa nabiga iyo qur'aanka salawaatu ullahi wasalaamu calayh am lilinsaani mase insaanka waxaa u sugnaaday maa tamanaa wax jeclaysto mid kalaa la keeno ka daran waxyaalaha dadku ku baadiyoobaana ka mid a in dadka xoolaha wax isku quxiyaan aniga saas iyo saas iyo markaan fiiriyey waxa weeyaan waxaan isleeyahay dariiqan lagu hoogi maayo haa dariiqan waa ila fiican yihi oo qofku uu iska jeclaado miya taas hadda ilaahaba diiday soo maaha wuxuu yidhi xaafidka ilaah wuxuu yidhi subxaana ilaah wuxuu yidhi laysa biamaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab war arrintu ma ahan sidaad idinka muslimiinta iska jeclaysataan sida dadkiinaanu jeclaysataan ma ahan sida ahlu kitaab jeclaystaanna ma ahan man yacmal suucan yujza bih qofkii xumaan sameeya waa lagu abaalmarina saas weeye xaqiiqadu marka inaad dariiq iska jeclaato koox unta wax isku sheegto la yidhaahdo annaga maasha allah waa isku kaana dhanta hanqaltaagna naguma jiro ha annaga hanqaltaag war wax iska baa intaan qabriga lagu dhigin maya aniga hanqaltaag iguma jiro waa dhanta dariiqan waa la hubaa war wax iska baar ilahay ka cabsay waxaas wax lagu hoogay weeye laysa biammaaniyikum walaa ammaaniyi ahlilkitaab man yacmal suu'an yujza bih marka am lilinsaan insaanka ma waxaa u sugnaaday maa tamanaa wuxuu jeclaysto dariiqadeenna waa iskugu dhanta aniga waxa weeyaan waxaan kuu dhiibayaa hebel hebelle sheekh hebel kuu dhiibayaa sida loo sii wadaa xasanulbasri laguu dhiibi xasanulbasri cali kaa gelin dalaq halkaas alle laga gelin way isku dhan tahay hadda taasa waa isdhihi karnaa mogta waa iskuu sheekay karnaa laakiin kitaabka alle maku taalla ha wixii kitaabka alle ma laga soo helaa khalaas haddaan laga soo helayaan waqti kaaga lun inta goorgoorta istaba qabo ila wuxuu ihi subxaana falilah alle keligiisay u sugnaatay alaakhiratu daarta dambe iyo walulaa daarta hore daarta dambe oo aakhira allaa leh lagu geli maayo isbahaysi iyo kooxaysi iyo xoogaha dariiqaha dad samaystay waxaa lagu gelayaa in alle la adeeco oo kitaabka ay sunnada la raaco bis adduunyada allaa leh waxaana lagu hanuunayaa dariiqa alla sheegay bis adduunya aakhir allaa leh keligiisaa ku tasarufa meeqa gooran soo marnay adduun iyo aakhir allaa leh marar badan waina lanaa lalaakhirata wluula ya falilaahi alaakhiratu wluula falilahi waa maxay soo qadar muqadama maaha haye mubtadiisoo lama gadaal marin taqdiimu maa xaqaw taakhiir yufiidu lxasr shay in dib loo dhiga ay ahayd xagga luqada marka la hormariyo waxay faa'iidaydaa waa maxay koobid macnaheeda hadda waxa weeye falilah alle keligiisay u sugnaatay alaakhiratu daarta dambe cid laluhu ma jirto waa xasri waa koobid wluulaa adduunyana alla leh war sidaasu xaq ma ta ka warrama hadda burda mawliidka waxaa ku taalla faina min juudika dunya wadaarataha wamin culumika cilmu lawxi waalqalami hadda quruxda haddii lagu geegaaro haddii lagu geegaaro waa qurxoonta laakiin farta hoos ma u gelin ma fiirida waxay tahay macnaheedu adduun iyo aakhira yaa leh allah maleeya burdaha waxaa ku taalla fa ina min juudika nabiyow deeqdaada waxaa ka mid a nin buu si leyra qabyaayaha iskale waa dhexe waa dhoweed gabyey maahan wax waa horaa hamoodin burdaha waa dhexe nin ahayo gabyaayaha iskale waxaa ku taalla fa ina min juudika nabiyow deeqda waxa aad bixida waxaa ka mid a addunya adduunyada iyo wadarataha aakhirada labadaba waa deeqda aad bixida in yaroo ka mid a maxaa alla u haray sheega adduun iyo aakhira haddii nabigu bixiyo waxa alla haray ilaahayna wuxuu leeyahay alla keligeeya iskale ma buusuniyaa run sheega mise alle allah subxaana allah qofka muuminka waa inuu ilaahay uga cabsado waxa uu akrinaayo waxa uu ku dhawaaqayo inta goorgoortay waa inuu dib u hikaadiyo inta goorgoortay waana dib u hikaadiyo ood ogaato indhaha alle wuxuu kuu siiye berri in lagugu xisaabina dhagaha alle wuxuu kuu siiye berri in lagugu xisaabina qalbiga alle wuxuu kuu siiyey berri in lagu xisaabina dhammaan alle wuxuu kuu siiyey berri maalinkaad ilaahay hor tagto inaadan helin cudurdaan waxyigana alle wuxuu u soo dejiyey oo loo soo dejiyey falilaahi alaakhiratu waluulaa waxaa loo soo dejiyey ilaahay markaad hor tagto inaadan cudurdaan helin marka allah iska leh cirkii dhulka adduun iyo aakhira allah iska leh dhibka allah keena asagaana qaadi kara dheefka asagaa keena asagaana qaadan kara cid kale tasarufka koonka kuma leh cid kale tasaruf koonka kuma leh allah subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed